baxniintii cutubka sagaalaad markaasaa rabbigu wuxuu muuse ku yidhi fircoon u tag oo waxaad ku tidhaahdaa waxaa rabbiga ah ilaaha cibraaniyaddu leeyahay dadkayga sii daa ha tageene inay ii adeegaan waayo haddii aad sii deen weydo oo aad sii haysatid bal ogow gacanta rabbigu waxay ku dhici doontaa xoolahaaga berrinka juuga ha ahaadeen fardaha dameeraha geela lo'da iyo adhigaba waxaana dhici doona cudur baas oo rabbigu waa kala sooci doonaa xoolaha reer binu israa'iil iyo xoolaha masar oo waxa reer binu israa'iil ay leeyihiinna waxba kama dhiman doonaan rabbiguna wakhti buu u qabtay isagoo leh berri rabbigu waxaan ayuu dalka dhexdiisa ku samayn doonaa rabbiguna waxaas waa sameeyey maalintii dambe oo xoolihii masar oo dhammuna way wada bakhtiyeen laakiinse xoolihii reer bani israa'iil midna kama bakhtiyin markaasaa fircoon cadiray oo bal eeg xoolihii reer banu israa'iil xataa mid kama bakhtiyin laakiinse fircoon wuu madax adkaaday dadkiina siima uu dayn inay tagaan markaasaa rabbigu wuxuu muuse iyo haaruun ku yidhi waxaad qaadataan cantoobooyin dambaska foornada ah oo muuse samada ha u saydho fircoon hortiisa oo waxay noqon doontaa habaas dhulka masar oo dhan dul yaal oo dalka masar oo dhan waxaa dadka iyo duunyadaba ka soo bixi doona boogo xunxun markaasay qaadeen dambaskii foornada oo waxay hor istaageen fircoon kolkaasaa muuse xagga samada kor ugu saydhay markaasaa dadkii iyo duunyadiiba waxaa ka soo wada baxay boogo xunxun oo saaxiriintii muuse ma ay hor istaagi karin boogaha dartood waayo booguhu waxay ka soo baxeen saaxiriintii iyo masriyiintii oo dhan rabbiguna waa sii qallafiyey fircoon qalbigiisii oo isna ma u dhegaysan iyagii sidii rabbigu muuse ku yidhi markaasaa rabbigu wuxuu muuse ku yidhi aroor hore kac oo fircoon hortiisa istaag oo waxaad ku tidhaahdaa rabbiga ilaaha cibraaniyadda ah wuxuu leeyahay dadkayga sii daa ha tageene inay ii adeegaan waayo waxaan markan qalbigaaga iyo addoommadaada iyo dadkaagaba ku soo dayn doonaa balaayadayda oo dhan inaad ogaatid inaan dhulka oo dhan lagu arag mid anoo kale ah waayo haatan haddaan gacantayda fidin lahaa oo aan balaayo kugu dhufan lahaa adiga iyo dadkaagaba dee markaas adiga dhulka waa lagaa baabbi'in lahaa laakiin sababtan aawadeed ayaan kuu taagay inaan xooggayga kaa muujiyo iyo in magacayga laga sheego dhulka oo dhan ma welibaa dadkayga iska weynaynaysaa oo aanad sii daynayn bal ogow berrito haddaa oo kale waxaan soo daadin doonaa roob dhagaxyaale baas oo aan weligiis lagu arag masar tan iyo maalintii la dhisay ilaa haatan haddaba cid u dir oo la soo dhaqso lo'daada iyo waxa berrinka kuu jooga oo dhan waayo dad iyo dunyo wixii berrinka laga helo oo dhan oo aan guryaha la soo gelin waxaa ku soo degi doona roobka dhagaxyada leh wayna dhiman doonaan markaasaa mid kasta oo addoommadii fircoon ka mid ahaa oo ka cabsanayay eraygii rabbiga addoommadiisii iyo lo'diisii ayuu xagga guryaha u ergey kii aan dan ka lahayn eraygii rabbigase addoommadiisii iyo lo'diisiiba ayuu berrinka ku daayey markaasaa rabbigu wuxuu muuse ku yidhi gacantaada xagga samada u fidi in roobka dhagaxyada leh ku soo dego dalka masar oo dhan dadka dushiisa iyo dunyada dusheeda iyo dhalatada duurka ku taal dusheeda oo dhan ee dalka masar dhammaantiis markaasaa muuse ushiisii u fidiya xagga samada oo rabbigu wuxuu soo diray onkod iyo roob dhagaxyaale waxaana dhulka ku soo degay dab oo rabbigu wuxuu dalkii masar ku soo daayey roob dhagaxyaale sidaas daraaddeed waxaa ku soo da'ay roobdhagaxyaale baas roobka dhagaxyada lehna waxaa ku qaldanaa dab kaas oo kalena weligiis kama di'in dalka masar oo dhan tan iyo maalintii ay qulul noqotay ilaa haatan oo roobkii dhagaxyada lahaana wuxuu laayay wax alla wixii dalka masar oo dhan duurkiisa juugay dad iyo duunyaba oo dhalatadii duurka oo dhanna roobkii dhagaxyada lahaa baa laayay oo dhirtii duurka oo dhanna wuu jejebiyey waxaa keliyahoo aan roob dhagaxyaale ku di'in dalkii gooshan oo reer binu israa'iil joogeen markaasaa fircoon cod u diray oo u yaray muuse iyo haaruun oo wuxuu iyagii ku yidhi markan waan dembaabay rabbigu waa xaq aniga iyo dadkaygubana shar baannu leennahay bal rabbiga noo barya waayo roobkan dhagaxyada leh iyo onkodkan weynu waa nagu filan yihiin oo waan idinsii dayn doonaa oo idinku mar dambe sii joogi maysaan innaba kolkaasaa muuse wuxuu isagii ku yidhi isla markii aan ka baxo magaalada ayaan gacmahayga u kala bixin doonaa rabbiga oo onkodku waa joogsan doonaa roob dhagaxyaale dambena ma jiri doono si aad adigu u ogaatid inuu rabbigu dhulka leeyahay laakiin waan ogahay in adiga iyo addoommadaadu aydnaan weli ka cabsanayn rabbiga ilaaha ah oo cudbigii iyo shaciirkiiba waa baabba'een waayo shaciirku waa midhaystay cudbigana ubax baa ka baxayy laakiinse sarraankii waxba kuma dhacin waayo weli aad uma uu bixin oo muusena magaaladii buu ka baxay wuuna ka tegay fircoon oo gacmihiisii wuu u kala bixiyey rabbiga markaasaa onkodkii iyo roobkii dhagaxyada lahaaba joogsadeen roobkiina dhulka kuma shubmin fircoonna kolkuu arkay inay joogsadeen roobkii iyo roobdhagaxyaalihii iyo onkodkiiba ayuu weliba sii dembaabay oo qalbigiisiina wuu sii qallafiyey isaga iyo addoommadiisiiba oo fircoon qalbigiisiina waa sii qallafsanaaday oo reer banu israa'iilna siima uu dayn inay tagaan sidii rabbigu muuse afkiisa kaga hadlay